المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب التفرقة بين الأحداث kala kaxayntii ama kala geyntii bal dadka yaryar dhexdooda la kala kaxaynayeen meel lagu ururin ahayn waa si adigu ulfadii aynu kuba jirnay iyo taa loo ilaaliyo wixii taqaaduc iyo tadaabur iyo ama shar keenayana looga markaa badbaado taas buu baabkeedii yahay xadaثna mklد بن mالك qال xadaثna cabdالرحمن بن مغراء qال xadaثna الفضل بن مبشر عن سالم بن عبد الله عن أبيه كان عمر يقول لبنيه bal أثر weeye waana أثarkii sideed iyo sagaashanaad intii aan soo haynay kitaabka cmar بن الخطاab uu ku kooban yahay oo waa hadal uu dadkiisii kuba odhan jiray kolley sanadkana dadka waan soo maray laakiin fadl bnu mubashir ninkaa isagoo jaabir bnu cabdilaahi iyo kaba warinayana waan soo marnay waa nin daciifo kolley sanadkan ninkan oo daciifa kuba sugan oo saa daraaddeed baanu albani daciifuladabi ilmufrad aharka ugu soo arooriyay arrinkuna maaha xadiis marfuuca ee waa ahar adugu mowquuf oo cumar kuba taagan sanadkuna dacfigaasaa ku sugan wuxuu markaa cabdullaahi bnu cumar yidhi sida sanadkan ama riwaayadan nooguba timi kaana cumaru cumar wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaa libaniihi namadiisa de waa dadkiisii yaryaraa iyo awlaaddiisii buu ku odhanayay namadiisii idaa asbaxtu marka waa beriisataan fatabadaduu kala taga oo walaa tajtamicuu ha ku kulmin oo ha ku ururina fii daarin waaxidatin maqsin keliya ama daar keliya ha ku ururina fa innii anugu akhaafu waxaan cabsanayaa calaykum korkiina an taqaadacuu oo had iyo goor dee wada joogan iyo mukhaaladadani waxaa dhici karta inay waxyaalo keento ama wax ka yimaadaan un isqoonsiyo inay isgoysaan ow amase yakuuna baynakum sharun ama shar dhexdiina uu ahaado taas baan kaga baqanaya bal aharka si aan sheegayno waa aharkaa sanadkiisu daciifka yahay bal dee qolooyin markaa ama ha noqoto shaarixa ama qolooyinkii kalena cid labaad oo sheekha la wadaagsatay oo musanifkan ah oo waxaway ama bukhaari adabkiisan aan ahayn oo uu ku soo aroorayna dee kolley imika ma ogin oo kutubta kale ee ama kutubtan aadaabta dhigta haba noqoto iyo dee kutubtan axaadiisia kala duwanba maqsuudkuna kolley waxa weeyaan waa ulfadii in la ilaaliyo maxabadii la ilaaliyo oo de had iyo goor mukhaaladodan dee waana kolley dad yaryar dadka uu sheegayo de haddii la roonroonaado ninkastaa guri yeesho aba la kala tegay malaha waa xaaladan dee markaa hore lasoo jeedin ixtikaak yimaado meesha kaba yimaado had iyo goor meel kooban oo laguba kulmayo waa jaanibkaasoo macnu waa ulfadii oo la dhowro uun wixii la filanaya shar inuu ka yimaado taqaaduc inuu kaba yimaado dadka eed inay isxidhiidhiyaan oo bal laga dhowro oo la ilaaliyo taasun baa maqsuudku yahay baw man ashaara calىa akhiihi wain lam yastashirhu wuxuu u baabaysan yahay man ashaara ruuxii ishaaray calaa akhiihi walaalkii maslaxo waxay ugu sugan tahay uu ishaaray wain lam yastashirhu yaanu laba tashaninbe isaga yaanu weydiisaninba dee inuu la taliyo ama nasiixo oo kolley dee ruuxa muslimkii iyo ruuxa kale muslimka inuu nasiixeeyo waa xaq la iskuba leeyahay rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh taas buu kaba dhigay laakiin lafdiga xadiidka yimi oo waxa weeya waidastansaxaka fansax lahu lafdigaasuu ahaa hadduu ku weydiistay inaad u naseexayso inaad la taliso wixii aada ogeyd u sheego dee ha khiyaansanin waayo haddii waxaad og tahay aada ka qarisay isagoo naseexo kaba dalbay waa khiyaamay noqonaysaa walaalnimada wixii ay keenaysiyo xaqan laysku lahaana wax ka hor imanayo weeye marka u naseexo iyo xataa suuradaas waa tii ay culimmadu suwarta lagaba soo reebaya xanta xaram nimadkeeda ayay kuba dareeno ruuxii cid uu cid kale ay laba tashatay weydiisay tira bal arrin buu kala tashaday shaksi mushaarakadii musaaharadii wax kale oo kale wixii ogaa buu sheegayaa waxna kama qarinayo oo xaq layskuba leeyahay laakiin baabku muxuu u baabaysan yahay walow kaa gudaha haddii aanay xagga ruuxii kale kababa iman dalabkan iyo doonid istishaaro ama naseexayn laakiin uu arko wax maslaxadiisa meesha ku jirto isagii kaba qarsoon ama aan uba muuqan uu arko inuu u ishaaro kula taliyo u naseexeeyo qoltaas ayuu markaa baabkeediyo taasna waa la faraya n xataa haddaanay jirin laftiga xadiidku waida istansaxaka fansax lahu buha hadduu ku weydiisto naseexo u naseexe laakiin haddaanu ku weydiisana u aamusan yahay waxay maslaxa ugu suganta oo meesha ka muuqa ka maqanaad aragto ama uu isagii kaba qarsoon waxay madara iyo mafsada ugu sugan tahay oo isagii meeshii jiroo dhici karta aanuu isagiina u baraarugin ee igamuu dalbin daraaddeed loogama aamusaya waa loo naseexaynaya ruuxii muslimka ahaa waa lala talinayaa bartiibuu markaa baabkeedii yahay xdثna cمر بن khاaلد qال xdثna bكr عن بن عجلان أن وهب بن kayسان أخبره وkاn وهب أdرك عبدالله بن عمر أن بن عمر رأى الrاعيا bal xagga سندku kolley xadيiث marفوuعa iyo كلام iبن cمر leeyahayba waa inoo dambeeyaane in dee sheekha bukخhaariya hore inuu soo marnay bkr ibn mudar ibn muxamed waa bakrigan oo bakr ibn mudar baa la yidhaha awowgiina moxamed baa la yidhaha waa nin reer masara waa nin hiqo ahaa lagu kalsoon yahay oo dadkii itqaanka badan ahaayo atbaacu taabiciintii qolooyinkoodii dhexaa ka mida macnaha atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaana maaha raggii ugu yaryaraana maaha waa dabaqadaa dhexe ee dadkii taabiciintii laba kulmay ama ibnu cajlaan moxamed ibnu cajlaan hore inuu marar kala duwan isagii aabihiiba kitaabka ugu soo aragnay wahb ibnu kaysaanna waa taabici oo aba kan dee axaadiidka aynoogu sugantay ama sanadka cabdullaahi ibnu cumar buu soo gaadhay waa nin adigu qura marka quraysh adigu kolley waa mawaalideedii kama dhalanay laakiin waa mawaalidii qurayshood oo abu nucaym baa kunyadiisa la yidhaha waa nin reer madiina oo mucallimna aha waana nin hiqa ah oo taabiciintii bal kaba mid ah dee ayaanu kuwii waaweynaa noqoninbe laakiin kuwii ugu dambeeyeyna maahe waa dabaqadaa zuhri iyo qataade iyo ragga aan soo arki jirnay dabaqadoodii xaafid ibnu xajarna uu ka dhigo qolada afraad ee ruwaadda ayuu raggoodii waaweynaa kala mid yahay bal adigu waxaan leenahay waa nin hiqaa weeye wuxuu yidhi ana bna cumar wahb bna cabdi markaa kaysaan baa yidhi ana bna cumara ina cumar ra'aa wuxuu arkay raaciya nin xoolo la jooga adhi buu la joogay raaciyan oo wuxuu la joogay adhibahyd abakan iyo wakanaman adhi buu arkay oo fii makaanin qabiixin meel xun kuba sugan macnaa ibnu cumar baa wuxuu arkay nin raaciya wuxuu ninkani dee xoolahan uu raacayay wuxuu laba joogay adhi buu ahaa adhigiisiiyo isagiioo meel dee waxa weeyaan marka la eego wax danoo ugu sugan adhigani jirin malaa meel xun buu kaba cabiray waa meel ama aan daaqa lahayn aan ku habboonayn xoole in lagu la dhigo lada lagu daayo taas isagoo ku sugan buu arkay dee meel ka roonna waabay jirtay oo uga roon oo meeshan baan ku habboonayn adhiga in lagu daayo ayaan ku habboonayn ninkii raacigahaa waxba ma weydiin isaga lamau hadlin ee laakiin meesha wuxuu arkay inaan inaanay u munaasib ahayn adhigani inuu maanta halkan kuba sugnaado marka wara-a waxaan u arkay makaanan meel amhala minhu ka mudan oo makaankaa hore waa makaankan ay kuba sugnaayeen meel ka roon amhaladu waa macnaa axsana minhu weeye ka fiican ka mudan oo kaga habboon buu arkay oo uga roon markaa kamuu aamusine dee waa istifaqaala lahu wuxuu ku yidhi waayo xaka yaa raaci kole waa kelimo in hadalka dee lagu xoogeeyo loola yimaado waxaana yidhaahaa amaba kelimo loola yimaado ruuxa dee ama dhib ama halaka ku dhacay aanu mudan oonu mudan halka weylaka dee ruux halaag uu mutay ku dhacay weylakaba la yidhaha hooggaaga iyo ba-aage tanna waa taase weexaka yaa raaci waa ninkan adhiga la joogow xawilha meeshan ka kaxee ayuu yidhi ka wareeji halkan ay ku sugan yihin inaad adhiga ku hayso ka kaxee buu yidhi fa innii muxuu taa u leeyahay abakan fa innii anigu samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo kullu raacin mas-uulu can raciyati ku kastoo wax dee markaa raaciya ku kastoo dee wax dee xadiidku isagoo intan ka dheer baynu soo maraye ee isagu wax uu ilaalinayo oo laga dalbay inuu ilaaliyo xafido uu jiro ee waana macno weyno waa kii aynu xadiidka ku soo marray ninkii madaxda ahaa raaci weeyo raciyadiisan oo dhan buu raaci ku yahayo isaga waxa dee isaga xaqiisa ama waxa dul yaallo oo saaran oo laasim ku ah inuu ilaaliyo xafido taas iyaga wixii maslaxadoodii ahayd iyo dantoodna uu u soo jeedo mudaradii ka daafaco rajulkii waa raaci fii beyti zawjadii baa raaciya iyadna khaadimkii baa raaci fii maali sayidi umuurasaas oo xadiidkii u badnaa intan ka dheeraa kulansaday baa jirtay haddaba ninkanna raaci weeyaanoo xoolahan dee uu la joogo mas-uul buu ka yahay xaafid weeye mu'tamana oo ay tahayna wixii ay maslaxa ugu sugnayd inuu ilaaliyo hadday tahay sa meeshuu daajinaya iyo meesha uu hoynaya iyo kaxayntood iyo guud ahaan iyo madarruu ka ilaaliyo haddaba tii buu usoo qaatay xadiidka waayo xadiidka cumuumkiisa ayaa isagiina soo gelaya kullu raacin mid kastoo raaciya mas-uulun can raciyatihi wixii raciyadiisa ahayd waa la weydiin doonaa ee waxa weeyaan hadduu xafiday iyo hadduu dayacayba lafta xadiid baa in allaha saa'ilun kula raacin cama starca xafidahu aw dayacahu waa xadiid ilaahay ku kastoo raaciyo waa weydiin doonaa wixii uu raaciyada ugaba dhigay hadduu ilaaliyey iyo hadduu dayacayba dee mid kastana jazaheedii baa daba socda haddaba eeg isagoon weydiin ayuu la taliyey meel uga roonna waa arkay ka kaxee buu lahaa halkan waayo halkan wax danoo ugu jirta ma jirto dee meel uga fiicanna waa tanoo kan uga dheereen kula raacin mas-uulun can raciyati markaa guud ahaan dee ruuxii dee ay waxu muuqdeen ruuxan dantiisa ah maslaxadiisa ah ama dee madaro iyo dhib meesha muuqato dee iyadna waxa weeyaan aanu isagii u baraarugin haddii uu la taliyo bal xuquuqdii muslimkaaye ama layskuba lahaabay kaga mid tahay uuba ishaaro oo wanaaggii la isfariyey xumaantii la isgaba diidayay baanay soo gelaysaa baabu man kariha amhaala sawi wuxuu u baabaysan yahay ciddii nacday amhaala saw-i wey waa xumaanta waxyaalaha amhiladeed iyo sifaadka xunxun damiimka aan toosnayn iyo waxyaalaha caynkaasa bal cid nacday kale xadiid baa inoogaba imanaya ruuxa muslimkaa dee inaanay sha'nigiisa ahayn inuu sifo xun oo wax kale uu dee ku shabahayo ama masel xun ku sifoobo inaanay ruuxa muslimkaa sha'nigiisa ahayn waana ta u dee tarjamadan inooguba soo qaateen xdثna أbو نعيم qال xdثna سفyان عن أيوب عن عكرمة عن بن عbاس عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qال bal sندku waa dadkii aynu soo wada maray waana dadkii ثiqaada ahaa عكrmana mولى بن عabاasi waa nin ثiqa koley waxyaalaha laba yidhiidhina wax dee raad oo imaka halkan riwaayadiisa ay ku yeelanaysaana ma jirto bukhaarina صaxiixiisaba waa xujaysaa siduu halkanba uga xujaysto ayubna waa ayub sakhtiyaani sufyaanna waa sufyaan thawri weeye abu nucaymna waa fadl bnu dukayn wuxuu uhi ibnu cabaas baa wuxuu uhi can nabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaal anahu qaal laysa lanaa nooma sugnaanin maal haddaan muslimiinta nahay weeye haddaan muslimiinta nahay mathalu saw-i waa mathal xun nooma sugnaanin oo macnaa wax noo habboon maaha haddaan muslimiinta nahay ama mu'miniinta nahay inaan ku sifowno sifo xun aan kuba sifowno oo ay dhici karta sifadaa xumi ay keenaysaba inaan waxaan toosnayn oo fiicnayn aan ku shabahno ama aan kula mid noqono dee taas aan ugu ekaano ama aan kuba shabahno alcaa'idu ruuxa laabmaya waa tan sifadii maselkii xumaaye fii hibatihi wixii uu bixiyey ruuxa ku laabmayaa kalkalbi aygii oo kale weeye yarjicu noqonaya fii qay-ihi matagiisa ku laabmaya oo dib u cun wax mataguu matagay leefleefayo cunaya kaas buu laba mid yahay oo macnaha xadiidku waxa weeyaan horta annaga waxa noo habboon maa haddaan mu'miniinta nahay ama muslimiinta sifo xun inaan ku sifowno oo aan markaa sifadaa kuba shabahayno kula mid noqonayno aygii bal dee aygan dee akhasal xayawaan oo waa kaa dee nijaastaba ah welibana markuu ugu xaaladiisa ugu liidatay waa ay horta gees kalena weliba matag uu matagay buu cunaya haddaba sifo keenaysa inaan xayawaankaa la mid noqono ama aan shabahnaa wax ruux muslima u laa'iqa wuxuu habboon maaha inuu dee ka dheeraadana weeye taasba weeyaan oo markaa maxay tahay ruuxu wax buu la baxay cid buu siiyey dee ciddina wixii gacanteedii buu galay ama dee sadaqa ha noqoto ama hiba haba noqoto dee qabdina waxaan u leenahay waxyaalaha caynkaasi wuxuu ku taab noqdaa marka ruuxani uu gacantiisa galo oo alhiba laa tatimu ama tabarucu laa yatimu ilaa bilqabd tabaruco haddaan qabdi jirin ma taab noqdo oo weli dee ruuxa milkigiisii kamuu bixin waxay noqonaysaa un hadduu isagoon weli wixii gacantiisa soo gelin gacantiisa kaba bixin uu kuba noqdo ee nin wacdigiisii oofin waayo taasba waa sifo xun oo waa dee khilaafshii nifaaqa oo ahayd idaa wacada akhlafee weli arrintani wax ruuxii kala milkiyey yeeshay maaha oo dee hadduu yeeshay oo dee imaka ma gelayo dacwo iyo iyadoo la yidhaha ruuxani waa leeye loogu xukumo taas waa wacdi un bay tahay laakiin marka wixii uu gacantiisa ka baxo khalaas wixii waa taam noqday ruuxii kalaa milkiyey laaban lagu laabmaano dee waa ficilkaa xun ee aan bannaanaynba weeye ruuxu uu markaa ku shabahayo xayawaankan akhas alxayawaanaad baa oo weliba fii akhasi axwaali axwaashiisa tii ugu liidatay ku sugnaa waa isagoo matag uma tagay cunaya ama dib ugu noqonaya haddaba ruuxaa hibadiisii iyo waxa uu bixiyey ku laabmaya kalkelbi aygii oo kala weeye oo yarjicu noqonayay fii qay'ihi qay'isi xadiidka tay noogu sugani dee hibe iyo sadaqo lagu laabmo xaaraamnimadkeed inaanay bannaanayn wax xaaraama tahay weeye kol hadday bacdalqabdi tahay dee waana xaaladii ay hibadu taam noqonaysay ama sadaqadu ay ku taam noqonaysay inay xaaraam tahay weeye oo bal dee marka iyadoo la yidhaaho oo xadiidku uu yimaado hibadiina iyo wixii aad bixiseen ha ku noqonina waa nahyi taxriim aan ka faa'iidaysanayno xaaladan baa ka sii xeel dheer rasuulkii ilaahay kuba shabahay ruuxaa hibadiisii ku noqonaya inuu la mid yahay ay matagiisii ku laabmaya laba mid yahay bal taaba weyn waxaa jirta inay culimmadu halkan kaba soo reebaan waalidkii oo kale waalidku wixii uu bixiyuu waladkiisa siiyey oo kale ay ka soo reebaan oonay dee xaaraamnimadka ay tan hibe lagu laabma ay tahay aanay dee kala mid dhigin oonay xaaraamu oo noqon mid weeyaanoo haddii waalidku wax bixiyo oo dad dee tacadudayna waa leeyo mid buu gaar wuxu siiyey intii kalena muusiintaa shareecadaba amraysa inuu wixii la noqdo oo waayo waxyaalahay caaqnimadu kaba yimaado oo waalidkii waxaa dhici karta waladkii inuu isagu sabab ugu noqdo inuu caaq ku noqdo kol hadduu kala fadilo awlaaddiisii oo kala qaaduu kala fadilo awlaadda dhexdoodii way coloobayaan oo xidhiidhkoodii baa xumaanaya oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nucmaan ibnu bashiir markii aabihii bashiir ibnu sacad weliba hooyadii baa dee markaa ku xambaartay ee uu waxsiiyey doonay rasuulka ilaahay inuu markhaati ka noqdo iyadaa tiri rasuulka ilahay waad kala noqonaysaa haddii aanad rasuulka ilaahay markhaati ugaba dhigin camro bintu rawaxa rasuulka ilaahay markhaati ugaba dhigay iyadna ujeedadeedu waxay dee kol haddii uu rasuulka ilaahayna markhaati ka yahay waxaan kagama noqonayo dib ugama noqonayo rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi caruurta caruur kale ma leedo haa buu yidhi mid kastaba waxaad kan siisay miyaad siisay oo may buu yidhi haddaba muxuu yidhi itaqu llaha waacdiluu fii awlaadikum ilaahay ka cabsado caruurtiina dhexdooda cadaalo u fala weeye ha kala fadilina oo taas oo kale xadiidku alfaado kala duwan buu lahaaye waxaa kaba mid ahaa ma jeceshahay xagga biriga iyo baarinimada inay kuu sinaadaan haa buu yidhi o deetu yidhi haddaba tan haba samaynin iyo laa tushidni iyo markaa calaa jawrin iyo ishhad calaa haadaa kayri iyo waa umuuro kala duwan oo xadiidka inooguba yimi bal markaa markay taa tahay shareecadii baaba amraysa wuu ku laabmayaa taas weeye haddii laakiin taasi aanay jirin oo wax tafdiili aanay jirin oo uu wax bixiyo oo kale dee way roon tahay inuu dee saa kuba daayo kol haddaan tafdiil jirine laakiin haddana haddii laaban waalidkii kaba dhaco dee xadiis baa anta wamaaluka liabik xadiid kalena waxaau kuba yimi ruuxu cadiyo hadduu bixiyo dee wixii uu bixiyey kuma laabmi karo waxaan waalidka ahayn cadiyadii waalidkiisii waladkiisa uu siiyo kaloo bal waalidkii waa laga soo reebaa suuradan iyo taxriimkan iyo tashbiihan imaka aadu dee maelka xumi uu kuba sugan yahay laakiin wixii kale dee hibadii dee kol haddii la bixiyo ruuxina way taam noqotay qabdi dhaco dee laabanka lagu laabmaano waa xaaladan aada u khasiiska aadna waxun waana ma banaano unba xadiidka taa inooguba sugan baabu ma dukira fi اlmakri wاlkhadiicati xadiidkuna kolley dee saxiixa bukhaari kitaabkiisa kaleba oo kusoo saaray isagoo alfaadihiisu korkooda iyo intan kaba yar dheer yihiine laakiin waa xadiidkaa saxiixa weyn ma dukira baabu bayaani ma kii baabkii caddayntii weeye dukira la sheegay fi lmakri xagga makriga khiyaamada iyo alkhadiicati makriga iyo khadiica islaamiga khiyaamada wax la khiyaameeyo iyo ama ruuxoo dee ku sifooba sifadaa xun oo ruux khaa-ina ruuxa khiyaamaynaya makri laba imanaya bal wixii kuba yimi ayuu baabkiisii yahay xadaثna أحmed بن الحajaaجi qala xadaثna xaatim بن ismaaعiil qala xadaثna abوaصbاd الxاariثiy wasmhu bشhr بن raafici can yaحya bn abi kaثiiri can abi salmta can abi hurayrata qala anahu qaal xagga sanadka axmed ibn الxajaaج waa suurtagal imaka inay nooguba horeyso waa nin reer marwo ah waa magaalo dee kolley shahiir oo marwo la odhanayay oo xagga marka la eego culimada kaba timi iyo dadka loo nisbeeyana ze aan asalka hore ismiga ku sugnayn ay raacdo waa nisbadii un wax kaba yimi waa za ziyaada oon jirin oon qiyaaskii dee maaha de markaa qiyaas maaha wejgeedi oo qolooyinkan almarwaziyi iyo maraawizada oo dhan iyo marwa waaba dee halka ay kaba yimaadaan waa magaalo loo nisbeeyo kolley waa magaaladan dahraan wax weeyaan eeraan kuba taala iyo ibal markaas kolley qeyb kaba mida uun markaa horena iyadaaba roonayd ee kalley magaaladaasun bay dhulka ay ku fadhido kaba mid ahayd marwa halkay ku taalleen waa nin hiqaan leenahay oo dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay raggoodii ugu waaweynaaya kitaabkan bukhaari ama bukhaari unbaaba wax ka wariye weeye baan leenahay oo raggan kale usuushan lixdaa leh ama umuhaadka nin wax ka wariyo ma jirto ee waa nin hiqa ah oo bukhaari la gooni noqday warinta isaga wax laga wariyo xaatim horeynu usoo marnay waxaa iyadana meesha abulasbaad alxaarisiyi waa kan magaciisii inoo sheegay bishr bnu raafic baa la yidhaah waa nin faqiiha horta faqiiha laakiin xadiid markay noqoto nin daciifa weeye waa nin daciifa oo wuxuu kaba mid yahayna atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa labada nin ee ka dambeeya iyo waa laba a'imadii ah abusalama oo fuqahadii waaweyneyd ee waqtigiisii madiine kaba mid ahaa taabiciintayna cabdiraxmaan ibnu cawf weeye iyo yaxya bnu abi kathiir oo isaguna taabici yar ah laakiin dadkii axaadiista aada u badnaaya ama dad kooban oo inta badan asaaniiddu ay kuba wareegto kaba mid ahaa marka la eego dabaqadiisa waa nin hiqa isaguna ama caalim ah bal waxaa jirta ninkan abulasbaad alxaarisiy oo bishr bnu raafic la yidhaaho ayaa xadiidka sanadkiisa ku sugan si aan sheegayana faqiihaba ahaadee waa nin daciifa laakiin xadiidku dariiq aan kan lahayn dee dariiqan hadduu noqotiyo sanadkan daciif baan odhan lahayn ee laakiin dariiqa aan kan ahayn buu inooguba yimi iyadoo yaxya bnu abi kathiir cid kale ay kaba warinaysaa inoo timi markaa mutaabaca jirto kolley taas baa xoogaysoo taas baa keentay xaafid ulcalaa iyo xaafid muxajariya inay xadiidka xasan yidhaahaan albaanina uu dee saxiixuladab ilmufrad ku soo arooriyo taas baa keentay oo waa dariiq kalea jirta dariiqan gaar ahaantiisa iyo keli ahaantiisa kolley xadiidka dee ninkan daraaddeed baa loo daciifin lahaaye macnaa waxaa jirta mutaabaca jirta mutaabacadii baa xadiidka inoo xoogaysay inoo soo socota markaa wuxuu uhi abu hurayra qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi almu'minu ruuxa mu'minkiihi girun kariimun girun macnaa waa ruuxaan khiyaamo iyo lahayn waa ruux dee iimaankiisan baa wuxuu keenayaa laabtiisu inay fayoobaato xiqdi iyo khiyaamo iyo khadeeco iyo shar ay ka fayoobaato iimaankiisan baa keenaya macnaa waa ruux laabtiisu ay fayowdahay wax qaa'ilaa wax khiyaamo calool ahaan iyo qalbi ahaan iyo ugu sugani aanu jirin taasaa xataa keenaysa awqaadda qaarkeeda waa ruuxa laabtiisa fayow ee sharkaba fayow inuu dadkii xumaan u maleeyo inuu tuhmo inuu shar iyo waxyaalahaa dee uu noqdo ama jaanibka ruux fidno iyo fahmo dheer ubale iyo fidno dee dadkii ruuxaa tuhmaye xumaan la doonaya khiyaamadana ay kuba sugan tahay bal taas inaanu dee uu noqdo waa ruux kaba dheer ruuxii mu'minkaa kirun marka adigu macnuhu waxa weeyaan un kolley kir ee waa ruuxa muslimkii la mid maaha kaa faajirka ahee arrintiisuba ay tahay shar iyo xumaan ee arrintiisu ay tahay khiyaamo iyo khadeeco iyo taas oo kaleo isagu waa ruuxa laabtiisu ay ka fayowdeen waxyaalahaas taas baa keenaysa baa dhici karta danigaa fiican uu dadka uba malaynaya inuu kadsoomo in kolkol la dago laba khiyaameeyo dadkii ama daahirkoodii ha noqoto ama waxyaalaha ay laba imanayeen ee xaaladaa dadka xaaladooda u wanaag kuba xambaarayo inuu kuba kadsoomo ruux kadsoon oo dee bal maalan dhici karta dee jawaanibta qaarkoodna lagaba dagi karo jaanibkaas marka la eega salaamatu sadri can can ilxiqdi wa can hadi lumuur taas baaba ruuxii mu'minka ahaa yahayo khaasatan wixii xuquuqdiisa ku tacalluqsanaa umuurtiisa aakhiro waa ruux u baraarugsan ilaashanayo ka shaqaynayo ku dadaalaye umuuraha xuquuqdiisa kale waa dhici karta in tasaahur iyo fudaydsiyo laba yimaado dadkiina xaaladoodii markuu wanaag kuba xambaaro danigii xumaynu soo marray iskaba ilaaliyo awqaadda qaarkeed dee inay dadkiina isku wada mid maahee wanaaggaa uu kuba xambaaray iyo inuu wanaaggaa bal matalan laabtiisu jaanibka ay kaba fayowdahay iyo ay kuba timaada isaga kadsoon dadka qaarkood daahirkood intuu kuba kadsoomay khiyaamo iyo waxyaalahaasna ay kuba yimaadaan adigu ruux wax khiyaameeya ruux taasa maaha waa ruux umuuraha qalbigiisu ay kaba fayow yihin oo kariimun deeq badan oo wanaagsan walfaajiru laakiin ka faajirka waa kii munaafiq ahaa kii kaafirka kan macaasi sha'nigiisu yahay iyo macaasidii kuba dirmayay kol haddii dee mu'minkii muqaabil u yahayna kii muqaab mu'min wixii qaabilayaan kuba fasirayna ma ruux caasiya uune ruuxaa dee ama munaafiqa ama taasi khabun waa mukhaadic waa ruuxaa khiyaamada badan ee xumaan u socdee wax khiyaamaynayo la'iimun ama dee bakhiil ah ruuxaa xunba ah akhlaaqda xun leh liidata oo khabun waa muqaabilkii kirun waa mukhaadic khiyaamo badan daahir isagii xumaan iyo taa laba socda dee shar iyo xumaan ruux u taaganba ah isagu xumaan iyo shar iyo waxyaalaha uba taagan oo la'iimun xun bal macahu waxa weeyaan kolley waa sifaadkan dambe ruuxii muslimkaa loogaba digaya inu iskaba dhowro ruux mu'mina sifadii maaha khiyaamadii iyo khadeecadii iyo sharkii iyo xumaan lala socday iyo waxyaalaha caynkaasa lu'migii oo dee bukhligii iyo wixii kale la midkaa sifaadkaa xunxuni ruux mu'mina sifaadkii maaha akhlaaqdii maaha iyo dhaqankii maaha oo waa digniinta la isgaba digayo bal xadiidkana waa taan soo sheegnay sanadka inoo yaalla waxa kuba sugan iyo inuu mutaabaco leeyahay isagoon dee sanadka aanu inoogu sugnayn oo yaxya ibnu abi kaiir nin kale ka warinayaa uu jirto oon dee dacfigaasi kuba sugnayn oo saa daraaddeed ciddii taxsiinisay ama tasaixisay dee waxay tahayba waa duruqda kale ay eegayaana xadiidku kuba yimi baabu sibaabi caytankii waa caydii iyo wixii kaba imanayay de waa sifaadkii xunxumaka adii kolley aadaabtaan kuba jirna akhlaaqdii iyo dhaqankii fiicnaayoo laysku boorinayana kitaabkii u kulansanaya akhlaaqdii xumayd iyo marka waxyaalaha sifaadkii xunxumaayoo laysaga digayo oo layska dheeraynayana kitaabkii waa kulansanaya guud ahaanba waa suluugii kii fiicnaana si dee laysugu dhiiriyo oo laysu faro markaa ruuxii mu'minka ugu sifoobo suluugii xumaana si laysugu caddeeyo laysagana digo ruuxina uu kaba dheeraado intaas ba ay tahay kitaabku wuxuu kulansanayay bal haddaba caydan la caytamayo wixii kuba sugnaa iyo wixii kuba yimi iyo dee jaanibka waa suluug xun waa dhaqan xun ee digniintii laysagaba digayey inuu xaaraam yahay ismi kaba imanayo laysu sheegayey ayuu baabkii yahay kolleyna baabo kalena way noo dambayn doonaano insha allahu tacaala raaci doono walow dee baab saqiilma oo dee aan baabka ama abwaabtan u yar munaasib ahaynin soo dhex gelayo haddana baabkaa kaka dambeeya abwaab kaloo sabiga un ku tacalluqsan ba ay noo dambaynayseen xadaثna mحamed بن أمyةa qال xadaثna عيiسى بن موسى عan cabd للahi بn kaysاn عan عكriمةa عan iبn cabaasi qال أnhu qاal xadiidkan kolley dad dee ruwaad dhowrahoo aynaan hore usoo marin baa ku sugan oo ka ugu horeeya waa sheekha bukhaarي mحamed iبn أمyةa بn aadam baa la idhaha aلsawi abu أحmed kale waana nin marka la eego dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay maha isagu taabici maaha atbaacu taabiciintiina maaha waa dadkii la kulmay weliba kuwoodii waaweynaa ma aha dabaqada axmed ibnu xambal iyo dabaqadiisoodi maahay waa dabaqo ka yaryaroo laakiin kuwaasun kaba midoo atbaacu taabiciintii wax waa arkay bukhaari kitaabkiisan aladab اlmufrad aan haynana waxbuu kaba wariyey ama bukhaari waxbaa kaba wariyey mee bukhaari ibnu maajahna waxbuu kaba wariyey kolley ibnu xibbaanna kitaabkiisa hiqaadka waa ku soo arooriyey xaaf ibnu xajarna saduuq buu kaba cabiraaye bal waa nin ibnu xibbaanna uu tawsiiqiyo bukhaarina wax ka wariyo waxaa soo raaca bukhaari ibnu maaja baa soo raaca marka la eego kutubtan usuusha bal taasba weeye ama waxa weeye in ninkan isaga raa raacay oo ciisa bnu muuse laba yidhaaho kolley kunyadiisana abu axmed baa la yidhaaho qunjaar qunjaar laqab sidaasuu leeyahay waa nin reer bukhaara sida bukhaari oo kale oo deegaankaa bukhaare ayuu kaba yimi ee waa nin sidiisa saduuq ha u ahaadee akhda kolkol xagga riwaayada way ka dhacdaa baa la yidhaah tadliis waa la yimaadaa awqaadda qaarkeed laakiin arrin kaleu badsaday baa jirto dadka ducafada ah ama dadka matruukiinta ah uu wax ka wariyo waana atbaacu taabiciintii dhexe ayaa jirta oo bal ninkan kolley waa nin ma aha rijaashii saxiixa maaha ninkani ninka kale soo raaca oo waa ninkan labagu magacaabo cabdullaahi ibnu kaysaan kolley cabdullaahi ibnu kaysaan horeynu soo aragnay oo ahaa in asmaa bintu abi bakrin mawaalideedii oo hiqa ahoo taabici isagu ahoo ka dabaqo horeeya waa nin hiqaa ninkaas ninkii maahe waa nin kuyadiisana abu mujaahid la yidhaaho bukhaarina kitaabkiisan aladab uu wax kagaba wariyo waa kitaabkan aan hayno maha saxiixa oo riwaayo kuma laha abu da-uudna uu wax ka wariyo isaguna uu kaba wariyo waana dadkii iyagu atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa haba soo gaadheen saxaabada wax ka mida laakiin lamay kulmine kolle aymo kala duwanna way daciifiyaan bal welibana waxay noqotaa oo se ibnu cadi kitaabkiisan kaamil uu kuba sheego ninkani markuu cikrimo ka warinayo mawla bnu cabaas axaadiiaasi axaadiis maxfuuda maaha bay idhaahaan waa axaadiis laha iyo dee lagu kalsoonaan karoo la dabdiyey taas ma aha axaadiisa uu cikrimo kaba warinaya ama haabit waa kayru maxfuuda ayuu kaba cabira waa sida ibnu cadi uu isagu kaba cabiro ninkan bal markaa sanadkan xadiidkan oo xadiidkan aan hayno kolley sanadka dee raggan weliba ninkan dambe markaynu eegno oo nin dee akar min waaxid min ala'ima ay daciifiyeena weliba gaar ahaan markuu cikrimo ka warinaya cikrimona uu ka warinaya axaadiiisaas la yidhi maxfuud maaha ayaa jira oo kale dee xadiidkana markaasa daraaddeed kolley sanadkiisa dee waanu ku soo arooriyaaba daciif اladab اlmufrad buu kuba soo arooriyaa iyada kan san daraaddeed buu albani uguba soo arooriyaa daciif اladab اlmufrad oo waa sanadkan dacfigan iyo umuurahan imika aan tilmaamee kuba sugan walo ay jirto dee xadiid kale oo saciid ibnu musayibi warinayo laakiin mursal ah iyo mid kale oo isagu abu daawuud raaciyey oon mursal ahayn oo jaanibkan macnahan kuba yimi oo albanina taxsiiniya marka leega tacliiqiisa uu sunanta abi daawuud kuba leeyahay oo macnahan kuloon yar ishaari doonaa uu jiro bal horta sanadku kaa weeye ibnu cabaas baa muxuu ihi qaala istaba waxaa iscaaye oo caytamay rajulaani laba nin calى cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه waslm zamankii rasuulkii ilaahay fasaba uu caayay axaduhumaa midkood baa kii kala caayay dee dadku waa bashar saxaabadii waa jilkii uguba khayrka badnaaye laakiin dee horda bashar dabiicadii wax kastaa la yeelanayaa oo saa dadku ay u cadhoodaan bay u cadhoonayeenoo saa kolkol dee waa la iskuba xanaaqayo waa dee meeshii cayn iskagamu bilaabino kolley dee waxbaa dhex maro markaasuu caayo dee bashar baa laye in dee kolleyna iskuwadawa midna may ahayn oo dee dadkii kibaarta ah iyo dadkoodii mudnaa iyo kolkol dadka ama acraabtii dee iska engegnayd ee qallafsanayd ee baadiyanimada xaaladood iyo sifadii lahayd ama kuwa aan iimaankooduba hagaagin oo xataa kuba dhex jirayna way jireene bal adigu midkood baa kii kala caayay walaakharu saakitun kii kalena waa aamusnaa wالnabiyu salى اllahu عalayh wasalam jaalisun nebiguna uu fadhiyey uma radda waa ceriyeyoo waa jawaabay alakharu dee markuu kii caydii dayn waayey ayaa kii la caayayeyna wuu u jawaabay ninkii oo dee isagiina waa isagii waa jawaab ahaan dee wuxuu ugu jawaabayaana waa isagoo intisaar iyo intiqaam iyo caydan mid laba miduu qaabiliyey fanahada الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa kacay faqiila waxaa lagu yidhi intii horeba waad fadhiday ee markii intisaarka ama intiqaamkii ruuxii dee la dhibay uu caayo isna u ruuxii kale uba jawaabay baad kacday nahata waad kacday qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh nahadat ilmalaa'ikatu malaa'igtii baa kacday oo fa nahadtu macahum adna waan la kacay marka muxuu yihi ina haadaa ninkani waa kan labaad ee la caayayey ee la dhibayey maa kaana intii uu ahaa saakitan mid aamusan waa intii uu aamusnaa maadamasteriyan kaba dhigaynaa macnaa maadaama weeye waa intii uu aamusnaa weeye markaas maaha naafiye iyo ee waa intii uu aamusnaa ninkani raddad waxaa jawaabaysay almalaa'ikatu malaa'igtii baa jawaabaysay oo ku celinaysay cala aladii sabahu kan caaya malaa'igtii baa u jawaabaysay waa ruux madluuma malaa'igtaa u nusraynaysay falamaa radda markuu isagii intisaarkan la yimi ee isagiina uu ruuxii kale la mid noqdu u jawaabay nahadat ilmalaa'ikatu malaa'igtii way kacday oo dee aniguna markaa waxa weeye ma fadhiayo meel ay malaa'igtii ka kacdo shaydaan baa yimi bal xadiidkaa kalen sheegaye aan leenahay albanina kolley tacliiqiisa uu abu daawuud ku leeyay waa taxsiiniya waana mursal saciid ibn اmusayib waana kitaab اladab waa kitaabka akhirkiisa un waayo kitaab اladab buu ku khatimaa sheekhu ama abu daud kitaabkiisa sunanta walow dee kitaab dheer wiyo shan boqol oo xadiis wax ka badan kulansaday ayaa waxaa ahaa inuu dee nin caayayey abu bakr abu bakrna waa aamusnaa radia allahu canhu waa ceel haddana waa la yimi oo waa la yimo markuu dhibay oo uu dhibay ayuu markii dambe uu isagii u jawaabayo oo rasuulkii ilaahay baa kacay waa xaaladan oo kale un sanadkiisuna dee arrinka kan inoogu sugnay inooguma sugna walow uu mursal yahay laakiin riwaayo ka dambeysay oon irsaalkaasi kuma sugnayn oo xoogeynayso marka taa loo geeyo dee xasannimada keentay baa jirtay markaasaa deeta rasuulkii ilaahay kacay abubakar baa yidhi rasuulkii ilaahu miyaad ii cadhootay dee ujeeddadu intii horeba waad fadhiday waa kan rasuulkii ilaahayna abubakar dee wuxuu ahaa waa kaa yidhiba haddaan axad khaliil ka dhiganayo abubakrin baan khaliil ka dhigan lahaa intan iyo in kalena rasuulka ilaahay in lagu sameeyo umaba ogolayn oo dee xadiid inooga xoog badan oo saxiixa inooguba sugan ama inooguba sugan oo xadiidka saxiixa iyadoo cumar iyo abubakar ay wada hadleen laakiin rasuulka ilaahay agtiisa ma ahayna meel kale ku wada hadleen oo abubakarna kolley xiduu lahaayo oo yar xaruuri buu ahaa horuu yar cadhoonayay oo markaasaa malaha hadal uu qoonsaday cumar baa la yimi oo cumar baa cadhooday uu cadhooday xidada abukarna waa looxa lagu yaqaane bal xadiidu alxidatu tactari khiyaara ummatii markii uu cadhooday baa abubakar markiiba arrintii intuu ka soo laabmay buu u tegey oo wuxuu weydiistay inuu raalli ka noqdo io raalliga ahu buuhi cumarna waa cadhaysnaayo waa diiday uu ka yimi rasuulka ilaahay xaggiisa usoo kacay waa arrintan isagoo sila rasuulka ilaahay shafaacaba kaba doonaya markuu rasuulka soo baxay abubakar oo dee si caadadiisii aan ahaynoo faraqii qabsadoo jiribkiisu muuqdo oo maradiisii soo xaytay ayaa soo baxayoo rasuulka ilaahay markuu arkay buu yihi ina saaxibakum qad kaamara saaxiibkiinu kolley dood buu galay ninkaa dee waa abubakaroo soo socday mukhaasamo iyo khisaam waa xaaladii socodkiisa iyo sidii ka muuqatay maradiisa sidii u haystay iyo taas markii uu yimi buu ku yihi rasuulka ilaahay oo saasaa dhacday aniya cumar baa waxna dhex mareen waa hadal deg degaaba igaba dhacay waxaan weydiisay taasoo inuu ii dhaafo waa diiday rasuulka ilaahay fadhiisuu ku yidhi yakfir llahu laka ya abaabakrin buu yidhi taas uu fadhiisiyey intii dabeed baa cumarna dee arrintii ka bacdo gurigiisii buu tegay oo waa waayo haddana xaggii rasuulka ilaahay buu soo kacay markuu cumarba soo baxay ayaa rasuulka ilaahayba isbedelay wejigiisiibaaba doorsoomay oo bedelmay cadho daraaddeed markii uu in soo fadhiistay taas ayuu ihi rasuulka ilaahay ilaahay wuu ii kiin soo diray oo waxaad tidhaahaa been baad sheegto isaguna run baad sheegtou yidhi dee maalkiisii iyo wax kastana waa igu kaalmeeyey fahal antum taariku li saaxiibi war saaxiibkay may deynaysaan waa cumar iyo cidda uu ku leeyahay abubakar baa markaas arrintii markuu arkay kacoo yihi rasuulka ilah anaa gardaraa anaa gardaraa rasuulka ilah muxuu ihi fahal antum taariku li saaxiibi saaxiibkay may deynaysaan e famaa uudiya bacdaha dibba cid dee la hadashay oo dhibtay may jirin laakiin dee ciddan la hadlaysa ama kan caayana cid kasuu noqon karaa ajraaftii buu noqon karaa munaafiqiintii buu noqon karaa ruuxii kale inooma magacoona bal xadiidka kale aan sheegaya markuu dhibay u dhibay markii rasuulka ilaahay fadhiyey ayaa uu isagii hadlay ayuu kacay rasuulka ilaah eetuu yihi rasuulka ilaahay maad miyaad ii cadhootay eetuu yihi may ee malag baa samada kaba yimi isaga ku beeninayo been baad sheegtay lahaa ama adiga kuu hiilinaye markii adigu aada aarsatay ee dee intisaarkaa la timaa malagiina tegey shaydaanna uu fadhiistay falama kuna jursiidan maca shaydaan dee shaydaan markaa meel lama fadhiisanayo dee shaydaanku wuxuu ka helayaa iscaydan iyo dadkii isku diriyo fidnayna meeshii kaba dhacdo oo hadal ay dhaaftay haddana gacani timaado tiibuu isagu waxaan uu hurinaya marka anugu kol haddii taas ma fadhiisanayo kole bal waxaan leenahay waa wax inoogaba xoog badanoo waa arrinkaasoo waana inoo soo socotaa labada ruuxee iscaaya ka hore cayda bilaabaa dembigiina ka kale hadduu aamusan yaha intisaar kan ubaa ismigii yeelanaya isagu ismigii ka badbaadaya haddii xataa u jawaaboonu intii dhaafin wuxuna aanay ku sugnayn dee wax qadaf iyo wax beeni aanay kuba sugnayn ee intii aanu dhaafin uu kuba yidhina dembiga kiibaa qaadaya kale waa axaadiis inoo soo socota falama radda nahadat اlmalaa'ikaةu xdثna هiشhاaم بن عmاr qال xdثna ردح بن عadية qال xdثna إbrahيم بن أbي cmلة عن mi الdرداء أنa رaجuلا أtاha faqاaل bal xaggan هiشhاaم بن cmاr kale waa sheekyada bukخhaariya waaweyn buu kaba mid yahay waa nin reer dimashq ahaayo khadiibna ahaa kolley nin mqriana waa ahaa caalimna waa ahaa صدوq walow markii dambe dee sagaashan buu dhaafay oo malaa xifdigiisii yeer xumaaday oo waxyaalaha loo laqino talqiinka ay kaba cabireen muxadisiinta ama ahla xadiis oo kale waa aqbali jiro marka xadiidkiisa horaa la yidhaho kolley waa saxo badan yahay bal waxaan leeyahay kolley kalaam kala duwan ayuu ku leeyahay waa nin dee marka la eego salaadiisii fiicneed iyo umuurihiisii iyo aduu bal waxyaalo kala duwan iyo akhbaar ayuu leeyahay makaanan dhex gar ahayn oo kutubta taraajim inooguma sugan bal hishaam ibnu camaar waa ninkaas ama rudex ibnu cadiya ninkan laba yidhaahaa waa nin quraysh oo haddaanu mawaalidooda noqon baytulmaqdisna muadin kaba ahaayo atbaacu taabiciintii ah oo bukhaari uun kitaabkiisan aladab lmufrad inooguba suganoo dad kala duwana ay tawhiiqiyaan walo xaafidu ka cabiro waa saduuq kolkol axaadiis qariiba laba yimaado waa axaadiis qariiba laba yimaada ibrahim ibn abi cablo isaga ninkan aabihii abu cablo shimri baa lagu magacaabaa ibnu yaqdan waa nin hiqoo taabiciinta raggii ugu dambeeyey ka mid ahaayoo reer sham isaguna waa hiqo kolleyna hadalkan dee dadka qaar ay ama xadiis lagaba dhigo dee in badanna malaa dadka xadiis dhexdooda uguba shuhuroobay cala lalsina kuba shuhuroobay ahaa rajacnaa min aljihaadi alasqar ila aljihaadi alakbar ho amata ama dee waxaa ka timaadeen jihaadkii yaraayo jihaadkii weynaa jihaadkii yaraana waa kii gaalo lala jihaadayey jihaadka weyna waa kii nafta lalaba jihaadayey xadiis baa laga dhigay kutubta qaarna xadiisaan buu soo arooriyaaye laakiin waa hadal ninkani leeyahy waa ibraahim ibn abi cabla ayaa hadalkaa lahaa oo hadalkaa yidhi dee kolleyna idlaaqeesa ma noqonaye bal waxaan leenahay xadiisaan baa dee aynu loo maqlay dadka dhexdooda uguba shuhuroobay kutubta qaarkoodna sanad daciifa kuba soo naqliyena xadiisaan waa u dhacaye waa ninkii kalaamkaa lahaa waa nin siqoo taabiciintii kaba mid ah kuwii ugu dambeeyey kalaamkaasna lahaa rajacna min aljihaadi alasqar ila aljihaad alakbar xadiisna maaha baan leenahay xadiis rasuulka ilaahay maaha ee waa kalaam ibraahim ibn abi cablahani leeyahay can abi dardaay umu darda ayuu kaba warinaya haweenaydiina laba socotay faqihada ahayd ee caalimada ahayd ana rajula nin baa ataahaa u yimi uma dardaa faqaala wuxuu ku yidhi iyadii buu ku yidhi ina rajula nin baa naala gaadhay oo asiibay oo minkii xaggaaga cinda cabdilmaliki cabdilmalik ibnu marwan waa amiirkii mu'miniinta waa khaliifadii iyadoo majliskiisii la joogo ayaa nin wax kaa sheegay naaladu waa macnaa asaaba minka de waa ama waxbuu ku yidhi unoo dee waxbuu kaba sheegay iyadii ama ha caayo ama waxyaalahaba yidhaaho faqaalat waxay tidhi waa haweeneyda aynu soo marray kolley martabaday gaadhsiisnayd dulqaadkeedii iyo xilmigeedii iyo ixtimaalkii ama dee cafigeedii an ubana ina lagu tuhmo oo nalagu sheego bimaa laysa fiina waxaan anaga nagu sugnayn oo waxaanu beri ka nahay oo naguba sugnayn in nalagu ceebeeyo ama nalagu sheego de waa ninkani wuxuu sheegayey hadday dhacday oo taasi ay jirto fadaalamaa waxaa badnayd oo badan weeye zukiina ina lagu ammaanay bimaa laysa fiina waxaan dhex anaan kuba sugnayn adigu dee waxa weeyaan kamay cadhoon in wax kale may odhan ruuxii may habaarin waxna kamay sheegine waxay leedahay haddii maanta ay dhacday waxaanaan nagu sugnaan anaan dee ku sifoobin in nalagu caayo ama nalagu ceebeynayo in badan bay dhacdaa in waxaanaan ficlan m martabo aanaan gaadhsiisnayn nala siiyo oo aan nala ammaado waxaanaan mudan ama aanaan kuba sugnayn ama aanaan ku sifoomin dadkii ay nagu ammaanaan oo waa saa hadday cibaado noqoto iyo hadday cilmi noqoto iyo hadday waxyaalo kalaba noqoto waxaanaan anagu kuba sifoobin in nalagu ammaanaaba way badan tahay tana taasun bay dee adigu qaabilaysaabay leedaho haddii maanta waxaanaan dee jirin nalagu ceebaynayo nalagu tuhmayo dee majliskaasba waxyaalaha lagaba sheegay waxaa dhacda in waxaanaan meel aanaan gaadhsiisay nala gaadhsiiyo waxaanaan mudan nalagu ammaano deeba taas bay tahy waana dee ixtimaalkii iyo cafigii iyo taas iyo dee bal iqdaheedii waxyaalaha caynkaas ay kaba laabmaysay iyo dee umuuraha ayaa inooguba sugan fadalama zukina kollay maaduna iska zaa'ida weeye ficilkuna markan dee maadu sidan laba socoto faacil lama qaato oo iyada maadan baa ka joojinaysa wixii uu qaadan lahaa waa qalama iyo kahurama iyo darama waa afcaasha caynkaasa markaasoo faacil dambe ama uma baahanayo tan baa meeshii ka xidhaysa iyo faacil baahidiiba oo dee kahiiran unbay noqon in badan ama wax dheer baa dee annaga nalagu ammaanay waxaanaan iyo heer aanaan joogin iyo waxaanaan kuba sifoobinbo dee taasi way jirtaa haddii ay caybi jirto aanaan noo qalmin aman aanaan mudanna nalagu ammaan marka dee wax ka soo qaad ma lahay leedahay xdثna شهاب بن عباd qال xdثna إبراهيم بن حmayd الرuؤاasي عن إسماعيل عن qayسi qال عبداللahi wuxuu yihi عبداللahi بن مسعوud qayskuna waa qays بن أbي xاaزم weeye ismاعيlna waa ismاعيل بن أbي khالد waana dad aynu soo mare lakiin شhaaب بن عabاadkan oo abu cmر kunyadiisu tahay waa nin ثiqo oo dee caashiro kaba mida isaguna ama dadka atباacu taabiciinta la kulmay ibrahim ibn xumayd ibn cabdiraxmaan iru'aasina abiyi xumayd ibn cabdiraxmaan iru'aasina kutubta saxiixa waa leeyah waa ku sugan yahay xumayd ibn cabdiraxmaan ibn coofna waa jira dee xumayd ibn cabdiraxmaan iru'aasi labaduba rijaasha saxiixay kaba mid yihiin labaduba laba no ibrahim la yidhaah way dhaleen lakiin ibrahimka ina cabdiraxmaan ibn coof dhalay xumayd ibn cabdiraxmaan ibn coof kutubta lixdaa asal ahaan noogumama sugne tamyiiz ahaan bay u keenaan kutubta taraajimta waa ninkani marka waxaan leenahay waa abu isxaaq alkufi waa nin isna reer kufa sida ninka horeo kaleba eh waa nin hiqa isaguna lagu kalsoon yahay oo atbaacu taabiciinta dhexe kaba mid ah wuxuu yihi cabdllahi bn mascuud idaa qaala rajulu ninku hadduu yidhaah lisaaxibihi saaxibkiisa uu ku yidhaah anta caduwi cadowgeygaa tahay dee ruux muslimana cadowgiisu waa gaalka ayaa cadowgiisaa ficlan faqad kharaja waa baxay axadumaa midkood min alislaami islaamnimo waa kaba baxay aw beri ama waa beri noqday oo min saaxibihi saaxibkiisii waa kaba beri noqday shakon waa kaba beri noqday bal ilaa mantaaba waa inoo soo socotaa iyadoo taase ee waxaa jirta dee imaka tani waa kalaam ibnu mascuud ku taagan eh axaadiid kala duwan oo rasuulka ilaahay inooguma sheegay ruuxa muslimkii hadduu ruux kale oo muslima gaalnimo ku sifeeyo ugu yeedho yaa kaafir yidhaaho ama waa kaafir yidhaaho ama sida xadiidka yimiba dee waxa weeyaan waana xadiid inoo dambeeya cadow ilaahay weeye cadowga ilaahayna waa gaalkii ayaa cadowga ilaahay ah arrinkuna aanu tahay mid ahaan baa wixii la laabmaya ujeeddadu hadduu midkood kii kala gaaleeyo ama waa kaafir yidhaah ama kaafiro ku yidhaaho kolley mid ahaan baa oo haddii ninkani dee uu kaafir yahayna waa sax oo dee kaafirkiiba weeyo ficlan uu kaafirnimo ugu sifoobay haddii kalena isagay dib ugu noqonaysaa oo dee kolley mid ahaan bay la haleelaysaa waana dee kelimo weyn oo dee fool xun oo ay tahay wax la isagaba digayo bal dee ruuxii bay kusoo noqonaysaa ruuxaan kaafir ahayn hadduu yidhaah waa kaafir oo kale uu gaaleeyo isagaa wixii dib ugu soo noqonaya waa cadow ilaahay hadduu yidhaha cadow ilahay waa kaafirun bay ka dhigan tahay kaas baa cadowgii ilaahay ah hadduu ruuxa muslimkii cadowgeygii baa tahayna dee macnaha guud ruux muslima waxa u cadowo gaalkii weeye walow dee cadaawa hooseba iskaba iman karto haddaba jaanibkaas weeye macnuhuna waa dignin cibaaraadka caynkaasi la isagaba digayo gaalnimo dad loogu yeedho ama laguma sifeeyo ama cadow ilaahay laba yidhaaho dee waxaa ka dhalanayaana uu yahay dee haddii aanay kii aanu dhab ahaan ficlan taa mid ku sifoobay ahayn inay ruuxii dib ugu soo noqonayso oo isagiibay dib ugu soo noqonaysa waa wax weyn weeye waa dignin cibaaraadka caynkaasa dee sabiga baabkiisna waa kuma jirnaa la isaga digayo wey qaala qaysun wa akhbaranii bacdu abu juxayfata wuxuu igu warramay ana cabdallaahi qaala inuu yihi lilamantaaba oo macnaa qays baa leh anigu cabdullaahi intaasaan ka maqlay ee abujuxayfa waa saxaabiga wah bnu cabdillaahi siwaa'i la yidhaaho ayaa mar dambe ii sheegay cabdillaahi bnu mascuud inuu yidhi ilaa mataaba dee ruuxii ka toobad keenay toobaddu way u furan tahay kol haddii waqtigii toobadda la xidhaya aan la gaadhin toobaddi way u furan tahayoo markaa wixii dee ka dhashay hadalkiisaas hadduu ka toobad keeno ilaahay toobadii waa ka aqbalaya laakiin haddii kale dee mid ahaan baa meeshii ka baxay islaamni calalaqal midun bay dee kusoo laamaysaa wixii ama kii yidhi baa waxaas ay maalan dib ugu soo noqon waa kii hore haddaanu noqon kan lagu yidhi de midda waxaan kuba sifoobay aanu ahayn baabu saqil maay biyaha waraabinteeda baabkeedii weeye kolley waxaad moodaa mala xagga munaasaba ahaan almustabani ma qaala facala alawal iyo almustabani shaydaani yatahataraani wayatakaadabani taas iyo sibaabu lmuslimi fusuuqun waa abwaabaha weli inoo dambeeyey weliba axaadiid kala duwan ay noo socotay imaka macnahan aan haynayna inooguba imanaysiyo waxyaalo intan saqilmaa waxaad moodaa ee waa baab adigu markaa soo dhex galay uunoo xagga mala munaasabada ay ahaydna inuu meeshan ama dee aanu baabka axaadiia adigu meel kale kuba yimaadeen xdثna مسdd qال xdثna cبدالواحد qال xdثna lyث wa lyث بن abي سulaym weeye lakiin xadiiثku dee صaحيixayn buu inoogu sugan yahay isagoo duruq kala leh shawaahidiisa kale can daawusin can iبni cabaasin aduنhu waxaan u malaynayaa rafacahu inuu kor yeelay cidda shakigu ka yimida shaka layson kolle waanan markii dambe axaadiistiisi ay iskagaba darsantay oo dee daciifa saan soo marray in abi sulayme layth ibnu sacad maahe laakiin waxa weeye un waa shake lakiin xadiidku marka la eego macnihiisan ee saxiixa axaadiisii kale duruqda kale laguba warinayay ee kala dunayd baaba inooguba sugan yahi oo macno waa macno inoo sugan qaala wuxuu yihi marka fi bni aadama oo imaka rafcigii buu kaba shakiyey dee marfuucna asalkiisu kolley macnahani waa yahay waa kan waaba ima ibnu cabaas buu ku taagan yahay mise waa marfuuc buu ahaaye lakin fi اlasli xadiidku waa marfuuc baan leeyahay fi bni aadama ina aadam situuna wa halaaثu miati sulama ina aadam lixdan iyo saddex boqol waa saddex boqol iyo lixdan xubnood waa mafaasisha meelaha isugaba yimaadaan baa sulaamo la yidhaah ee saddex iyo lixdan mifsal ama xubnood oo kuwaa yaryar iyo taasa ayaa kuba sugan aw cadmin ama saddex boqol iyo lixdan lafood aw mifsalin shak calaa kuli waaxidin haddaba mifsal kastaba ama cudwika cadmi kastaba kuwaasa waxaa korkiisa fi kuli yowmin maalin kastaba sadaqatun sadaqo macnaa waxaa laga doonayaa ruuxii ibnu aadamkaa lagaba doonayaa isagoo ilaahay subxaana wa tacaala ugu shukraya siinta marka hore uu siiyey dee guud ahaan uba abuuree uu taam yeelay gees kalena ilaalintan ilaahay uu ilaalinayuu aafaad uga badbaadiyey dee laxdo kastaba inay aafaa ku iman karta waxaan caddisho manaaficdiisiiba waxba ku qabsan kari waayo maaha uun ilaahay mar buu inoo abuuray oo nicmadu markaa inay ku ekayde waa laxdo kastana nicmadiisi way socotaa waa nicamta mutajadidka ee cusboonaanaya aafo uu inoogaba badbaadinayo waa taasoo daan arkayno dad iyagoo iska caafimaad qabee waxyaalowna ay kuba imanayaan ee laxadaad ee xanuun ku yimid daraaddeed bal ixsaaskoodii ama shucuurkoodii ama dee waxa weeyaan jirhkoodii qaybo kamida uu fadhiisinayo kale haddaba salaamadan waa nicmo mutajadidaa haddaba shukri uu ilaahay uguba shukriyo nicamta uu siiyey ee abuurkeeda iyo siinteeda hore iyo uhagaajintan iyo dee uu taam iyo khalqigan fiican uu kuba abuuray iyo badbaadadan uu badbaadinayo inuu uguba shukriyo maalin kasta ayaa dee iyadooy tahay shukri uguba shukriyayo inuu sadaqo kaba bixiya korkiisa de arrinkii waa fara badan yihi maalin kastana waa la joogaa صaxaabi baaba weydiiyo i waman yudiq an yataصadaqa can kuli mifsalin minhu sadaqa yaa karaya maalin kastaba inuu mifsal kastoo saddex boqol iyo lixdan gaadhay inuu sadaqo la baxo karaya rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh markaa dee sadaqadu maaha maal un waxyaalo badan bay sadaqadu kaba imanaysaa waa acmaal mutacadida ruuxuna acmaasha mutacadidaa ayuu kula iman karaa shukrigii maalintaasa ku gudan karaaye isagoo tii sheegaya muxuu yihi rasuulka ilaahay kulu kalimatin dayibatin hadal kastoo fiican oo ruuxuu kuba hadlaa sadaqatun sadaqa weeye wacawnu rajuli ninka kaalmayntiisa u kaalmeeya akhaahu walaalkii wuxuu ugu kaalmeeyey xataa alaab dhulka kaba taale isagoo fuulay oo marka meeshiisii fuushan markuubkiisii uu sare ugu qaado ha noqoto uu bari taageero ha noqoto alaabta u saaro haba noqoto adigu waa kaalmaynta dee wuu fara badan yahay kaalmayntu waxa weya mid macnawiya noqon oo mid xisiya yeelan oo dee cilmigiibay noqon oo wax kastay noqona kaalmaynta uu ruuxu walaalkii u kaalmeeyana sadaqatun sadaqa weeye washarbatu min almaai maxalu shaahidku waa halkan sharbadii ama waa intii mar la cabayey waa cabidii biyo ahayd oo yasqiiha uu waraabinayo ruux walaalkii ayuu waraabiye ruux muslim uu waraabiye bal xayawaan hadduu waraabiyo fii kulli kabidin radbatin ajrun waa kii xadiidku inoo ah haddaba sharbadaa biyo ah oo yasqiiha uu waraabinayaana sadaqatu sadaqa weeye wa imaadatu ladaa dhibkii oo laga fogeeyo can ariiqi wixii dadka dariiqa dhibayay oo dhan dhagax ha noqoto qoraar ha noqoto qori ha noqoto wax wasakha ha noqoto adigu bal waa wixii dadka dhibayay oo kale ku dhibayey isagoo dee waxaan iyaga waxyaalaha bal raayaxadiisa ku dhibayay can ariiqi sadaqatu sadaqa weeye kollay dee tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo takbiirtii iyo waxyaalahaasoo dhan iyo sadaqa weeye xadiid kalena rasuulka ilaahay wuxuu inoogu sheegayba waxaasoo dhan inay ka gudayso laba ragcadood oo waqtigaa duxada uu tukado inay u noqonaysaba shukrigii maalintaasoo dhan ay u gudayso oo sadaqaadka badadee laga doonayaba intaasi ay uguba filaanaysa ama kawa gudayso de hadduu ruuxu isku wada darsaday intaasoo dhan duxadiina laba yimaado sadaqaadka kala duwanna la yimaadana de waa khayrkaa badan ee u ziyaaday wey baab lmustabani ma qaala facala lawali wey baab almustabani labadii caytamayey maa qaalaa wixii ay yidhaaheen xadiidka lafdigiisii weeye oo wixii ay yidhaaheen oo dee mubtada labaadba facala alawali kii hore korkiisuu ahaaday xadiidkan inooguma sharxaysa waayo waa lafdiga xadiidka tarjamada xdثna إبراhيم بن موسى qال xdثna إسماعيل بن جعفر قال xdثna العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه qال المsطباni waa labadii caytamayey oo mid kastaba ka kalau caayaya ma qaalaa wixii ay yidhaaheen ee dee cay ah waa wixii kaba dhalanaya weeye facala الbاdي kii bilaabay ee caydan bilaabay korkiisuu ahaaday maa lam yactadi haddaanu xadgudbin almadluumu kii la dulmiyey aanu xadgudbin oo kii marka hore laga gardaraa ee cayda lagaga horreeyey haddaanu xadgudub laba iman wixii caydan ay iscaayeen kaba yimaadee ismi-i ka bilaabay buu korkiisa yahay bal xadiid kalena waa inoo dambeeya waaba kan xdثna أحمد بن عيسى قال xdثna بن وهب قال أخبرني cمرو بن الحاrث عن يزيد بن أبي xبيب waana dadkan سنadka kusoo arki jirnay soo aragnay عن سنان بن سعد amا سعد بن سناn maalin dhowid baaban soo haynay عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه qال المsطباni labadii caytamayey ma qاalaa wixi ay yidhaaheen ee cay ahaa wixii ka yimaadee ismi facala albaadi'i kii bilaabay korkiisuu ahaaday xataa yactadiya ilaa uu xadgudbayo almadluumu kii laga gardaraa ee madluumka waxa weeye xadiidku daacaydu kale sharcan ma banaana ruuxii mu'minkaana inay sifo iyo dabiico iyo ay u noqoto khuluq ama suluq waa waxa baabkanba loo keenay looga digayo waa suluq xun waa dhaqan xun iyo khuluq xun weeye haddaba haddii ay dhacdo dee way dhacaysaa mar kastabae laba shaksi inay iscaayaan mid baa caayo kii kale uu ka aamusay sida suuradii horeynu soo marnay ee rasuulka ilaahay ama xadiidka aan kusoo aragnay shayda inuu malaa'iga ay jawaabeysayba oo ruuxii ay uhiirinaysay u nusraynaysay hadduu kaba aamuso dee ismiga isaga inbuu ku kooban yahay kan wax soo gaadhayaa ma jirto haddii aanu ka aamusinee uu jawaabo ee waa la eegayo haddii waxaan uu ku caayey waxaan kolley sida qadaf iyo been abuurad iyo waxa ay tahay dee sina mada banaanaanayso ruuxii baa dee waa aniga madluum baan ahay waa intisaar iyo aargudasho ama faman ictadaa calaykum faاctaduu calayh bimili ma اctadaa calaykum baa ilaahay yihi oo qadaf baa la imanaya ama ceebayn iyo cay uu aslaaftiisii caayo uu dadkiisii caayo sida waalidkii caayo waxyaalaha caynkaasa ama taa iyo wax qadafiya taas iyada ma banaanayso laakiin wuxuu haddaanu taa ahayn oo wax ku yidhaah dee waxaabu ku yidhiba dee yaa daalim iyo wax lamid iyo umuurahaasu ku yidhi waxaa isaga khuseynayay intii in leeg buu kuba celiyey wax ziyaadaa kumuu darin dee qaalibanna kala duu ruuxu isagu yidhaah u jawaab intii kuma gaabsadee waa labalaabaya waa ziyaadinaya ictidii waa imanaya kolley dadka dabeecadooda say tahay laakiin intii unbuu kuba gaabsaday ismigii meesha yimi waxaa taxamulaya oo korkiisa ay tay kan bilaabay laakiin hadduu xadgudbo dee isagu intii uu ku yidhi in ka badan uu la yimaado bal bilowgii wixii kaba yimi ha yeesha isagu ye laakiin ziyaadana isna ismigeedii waa yeelanaya dembigeedii waa yeelanaya oo ruux isagii dee waa kanoo intii bimili ma ctadaa calaykum tii kumuu gaabsane waa ka badiyey oo dee markaasoo waxa weeyaan waana dadka dabeecadoodu say tahay hadduu dee wuxuuba qadaf iyo ceebayn iyo aslaaflcaayiya jaanibka ahaana kollay sina uma banaanaanayso bal taasiba ee bal xadiidka taasi aynooguba suganoo wixii dhexdooda dhacay ee sibaab ahaa haddaan kii isagu waxa weeyaan lacaayiye marka hore laguma bilaabay aanu dhaafin intii qadarkii intisaarka aanu dhaafin ismigii korkiisa wuxuu noqonayaa ka bilaabay xataa yactadiya almadluubu waqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam bal kolley baabka waan dhammaynayaa ee sanad labada xadiis ee dambe umuu soo dhigan maxay ka dhigantahay taasi sanadkan xadiidkan iminkaan kaba soo baxnay axmed ibnu ciisa can ibni wahbi can camr ibn اlxaris ilaa aakhirin ayaa labada xadiis ee dambeba sanadkiisa ah waayo sanad keliya ayay wada leeyihiin oo sheekhu markaa dee sanadkii waanay isku xigaan hadday baab kale uu ku soo arooriyo sida makaradkaynu soo aragnay kolkol uu soo celiyo sanadkii waa dhammayn lahaaye iminka sanadku waa kii uun waanay isku xigaan markaa waa xadfeye bal maaha mucallaq ma aha uu sheekhu sanadkiiba wada xadfay ee waa sanadkan hore xadiidka lagu warinaya bal labada riwaayata dambena ibnu maaja isagoo ibnu wahab dariiqiisa kuba wariyey sanadkiina sana uba dhan yahay kitaabka ibnu maajaha ku sugan yahay waqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam atadruuna miyaa ogtiin malcadhu buhtaanka iyo hafaryada ama been abuuradku wuxuu yahay miyaa garanaysaan cadhig waa kaasi waa albuhtaan qaalu waxay idhaaheen kolley alcadhu iyo alcidhu markaa malaa dee luqawiyinta iyo muxadisiinta waa dabdiyadoodii qaalu waxay idhaheen allah wa rasuuluhu aclam qaala wuxuu uhi naqlu lxadiidi rasuulka ilah idha waa xadiidkii oo la naqliyo min bacdi naasi dadka barhkood lagaba naqliyo ilaa bacdin barhka kale loo naqliyo liyufsiduu kuwa naqlinaya si ay u fasahaadiyaan baynahum dhexdooda waa namaamadii isku dirkii dadka la isku dirayey warkii waaba jira waa run laakiin fasaad baa ka dhalanaya qoladana warkii laga qaadaya ku kalea loo geenaya ama shaksigan baa laga qaadaya waxba mid kalea loo naqliyo sidaasuu yidhi iyo sidaasuu yidhi dee kii kalena waa laga naqlinaya waa si loo isugu diro loo fasahaadiyo taas weeye buhtaanka iyo kadibka iyo hafaryada weyne taasba weeye ayaa rasuulku yidhi haddii loo kala naqliyo hadalkii islaax ay tahay isku dhaweyn ay tahay xataa haddii wax lagu dardaro si iyagii bal arrintii bal maalan loo dejiyo ama loona heshiisiiyo taas waataynu soo marray inay maxmuud sharcan tahay ee tani waa liyufsiduu baynahum tan waqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi in allaha ilaahay caza wajal awxaa ilaya waayo waxyooday waa xadiidkii markaa dariiqan anas lagu warinayey xadiidkan dambe isagoo saxaabi kale warinayo saxiixa muslim inooguma suganna ama ciyaad ibnu ximaar ayaa inoo dambaysa kan imika dambe ee laakiin waa sanadkii anas baan weli ku jirnaaye in allaha caza wajal awxaa ilaya wuu iisoo waxyooday oo wuxuu iisoo waxyooday an tawaadacuu tawaaduca tawaaduc ayuu iisoo waxyooday oo macnaha waxa weeyaan in inaad tawaaducdaan buu isoo waxyooday antana waa an ay yidhaahaan mufasira ama tafsiiriye ay yidhaahaan oo shardigeeda waxa ay tahayna taa ama daabitkeeda hadday jumla horeyso jumladu macno qowl bay leedahay macnaa hadal macnihii bay leedahay laakiin xuruuftii kuma sugna qowlkii qaafka laabkoogii deegte xuruuftii qowlku kuma sugna laakiin macnihii qowlkay leedahay in waxaa ka dambeeya antaas timaade jumladay gelaysaa waxay fasiraysaa kalaamkan dee waa hadal laakiin hadalkii xuruuftii hadal ma laha oo dee aan idhaahno todambaa maquulu qowlkii ah markaa in qur-aankana way ku soo noqnoqotaaye bal waxa weeyaan waa anta ay tafsiiriyada yidhaahaanoo awxaadu waxyigii dee kalaam iyo hadal weeye laakiin xuruuftii qaafka iyo wowda iyo laabta ee qowlka xuruuftii ma laha anti markaa maxay fasiraysaa waxyigii wuxuu ahaa waxyigii loo soo waxyooday tan buu ahaa oo in allaha caza wajala awxaa ilaya an tawaadacuu tawaaduca kibirka iyo isla weynidiiyo ka taga tawaaduca walaa yabqiyaanu xadgudbin bacdukum barhkiin calaa bacdin barhka kale hays yaraysanina hays xaqirina iyaan barhkiin barhka kale ku tacadiyin ee waxa weeyaan sabigii iyo waxyaalahaasna tacadigii buu isaguna noqonaya ee tawaaduca kolley xadiidku xadiidkan weli baan leenahay saxiixa muslim buu ku sugan yaho inoo dambeeyo saxaabi kale warinayo oo casharka ka dambeeya inoo raaci doonta ayaa jirto kaas baa wixii inoo raacsan ama wixii dee sharax inooguba imanayaan wallah subxaana watacaala aclam aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وحبنا ولا تهنا عبدنا ولا تحرمنا وكرنا ولا